أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kuu soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa maanta ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe xiisad u dhexaysa kooxda riddada soomaaliya iyo maamulka ashaadale diriirka jubbaland ayaa weli ka taagan deegaano ka tirsan gobollada gedo iyo jubbada hoose dowladda silibiyadda kenya ayaa walaac xooggan ka muujisay in donald trump uu ciidankiisa kala baxo soomaaliya iyo inuu ka laabto heshiisyo horey uu u dhex maray kenya iyo maraykanka dowladda daaquudka turkiga ayaa qorshaynaysaa inay soomaaliya ka dhigato meel ay ku dijaabsato hubka kiimikada ah iyo gantaalada riddada fog faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey qarax ka dhacay duleedka magaalada muqdisho wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa dowlo dhaqan celin ah u qabatay dadka sida duumaalaysiga wilaayada ku soo geliya maandooriyaha kala duwan iyo kuwa isticmaalaba ku dhowaad toddobaatan askari oo sitay hub kala duwan daacadna u ahaa murtad axmed madoobe ayaa ku biiray maleeshiyaadka kooxda riddada geysay iyo magaalada raaskambooni ee jubbada hoose munaasabad lagu soo gunaanadayey olole dacwi ah oo ka socday baadiyaha saddex degmo oo shabeellada hoose ka tirsan ayaa ka dhacday degmada kuntuwaarey ee wilaayadaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhdii hijiriguna ay tahay shan iyo labaatanka bisha jamaadul awal kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan iyo isagii oo dhan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaha ayaa maanta ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe warkaas iyo warbixin kale oo ku saabsan faahfaahino dheeraad ah oo laga helayo khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey qarax ka dhacay duleedka magaalada muqdisho waxaa inoo haya walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan
dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa maanta ka dhacay duleedka deegaanka xawaadley oo ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe waxaana dagaalkaasi laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dagaalkan ayaa si weyn loogu jebiyey cadowga waxaana jira khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira oo soo gaaray maleeshiyaadka riddada dhanka kale wilaayada banaadir waxaa xog dheeraada laga helayaa howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka magaalada caasimadda ah ee muqdisho ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen gaari cabdibilaah oo ay la socdeen maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwa nisa qaraxa ayaa si gaara kaga dhacay deegaanka tareedishe ee duleedka magaalada muqdisho dhimashada inta la xaqiijiya waa shan askari oo murtadiin ah dhaawacana waa sideed kale oo isla murtadiin ah gaari cabdibilaahna waa lagu gubay qaraxa dhanka kale wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooley isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka ambareeso ee hoos tagta degmada baraawe howlgalladan ka kala dhaca wilaayaadka banaadir shabeellaha dhexe iyo shabeellada hoose ayaa qayb ka ah weerarada lagu naafeynaya kufaarta iyo murtadiinta duulaanka shareecaladirirka ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga aad baad u mahadsan tahay walaalka abu xasaan xiisada u dhexaysa kooxda riddada soomaaliya iyo maamulka ashaadale diriirka jubbaland ayaa weli ka taagan deegaano ka tirsan gobollada gedo iyo jubbada hoose mahir maxmed ayaa wararkii ugu dambeeyey aanu ka waraysanay waad mahadsan tahay walaalka een xiisado colaadeed ayaa ka taagan deegaano ka tirsan gobolada jubbada hoose iyo gedo halkaas oo lagu daabulayo askar fara badan oo dhinacyada isayaa kala taabaxsan een xiisada dagaal ee ugu xoogan waxay maanta ka taagan tahay deegaanka raaskambuuni ee jubbada hoose dhaca een halkaas oo ay isku hor fadhiyaan boqolaal askari oo kooxda riddadu ay halkaasi ka dejisay iyo maleeshiyada daacadda u ah axmed madoobe muuqaalo baraha bulshada lagu faafiyey ayaa muujinayey maamulka axmed madoobe oo maanta maleeshiyaad dheeraada ku daabulaya aagga deegaankan iyagoo adeegsanaya gaadiidka badda sida doomaha dheereeya sarkaal ka tirsan maamulka axmed madoobe oo magaciisa lagu sheegay fahad cabdi maxamed ayaa sheegay in uu kasoo horjeedo axmed madoobe lana saftay dhanka kooxda riddada ee gurguurte sidoo kale warar la helayo ayaa sheegaya in maleeshiyadii toddobaatanka askari ka badnaa ee shalay ka goostay maamulka fadhigiisu yahay kismaayo loo daabulayo dhanka magaalada muqdisho dhanka gobolka gedo haddii aan eegno warar soo baxaya ayaa sheegaya in kooxda riddadu ay halkaasi geyn doonto maleeshiyo dheeraada sidoo kale wararku waxay sheegayaan in ciidamada xabashida itoobiya ee ku sugan gobolka gedo ay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka dhan ah kooxda riddada soomaaliya ilawareedyadu waxay sheegayaan in deegaanada dhaca xuduud beenaadka itoobiya ay la wadaagto gobolkaasi gedo uu ka jiro dhaqdhaqaaq ay wadaan ciidanka itoobiya ee aan ka midka ahayn howlgalka shaadala dirirka ah ee atmis kuwaas oo la sheegay inay taageerayaan dhinaca maamulka axmed madoobe warbaahinta ka howlgasha gudaha dalka itoobiya waxay saacadihii lasoo dhaafay shaacisay in heegan sare la geliyey ciidamada xabashida itoobiya ee gobolka gedo ku sugan waxayna wararku sheegayaan in ciidanka difaaca itoobiya gaar ahaan cutubka soddon iyo labaad ee ciidamada lugta loo daabulay dhanka magaalada doolow xoguhu waxay intaasi ku darayaan in qaar ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka gedo ee taageersan axmed madoobe la geeyey dhanka magaalada goday ee ka tirsan dhulka soomaali galbeed waxay wararku tilmaamayaan in xubnahaasi lagu qaaday diyaarad khaas ah halkaas oo ay kulamo kula leeyihiin saraakiisha ciidanka itoobiya sida wararku ay sheegayaan dhanka kale golaha wasiirada ee murtadiinta ayaa xalay meel mariyey guddigii doorashada ee xasan gurguurte kaasi oo keenay in axmed madoobe shirkii muqdisho ka socday uu isaga baxo waxaa guddigaasi barqanimadii maanta la horgeeyey baarlamaanka riddada murtadaadan madoobe oo ah guddoomiyaha golaha dawaaqiidda ah ayaa sheegay in guddigaasi la ansixiyey hase ahaatee kulankii maanta ee xarunta baarlamaanka riddada ka dhacay ayaa ahaa mid buuq iyo fowdo uu hareeyey gacan ka hadal ayaa sidoo kale golaha dawaaqiidda laga soo tabiyey n maanta xildhibaanada taageersan axmed madoobe ayaa kulankii buuqa uu hareeyey kadib si weyn u diiday guddiga uu aadan madoobe sheegay in la ansixiyey kaasi oo ka shaqayn doonaa waxay ugu yeeraan doorasho qof iyo codda ah taasi oo ay kasoo horjeesteen maamulada siciid deni iyo axmed madoobe waxay sidoo kale xildhibaanadan laga soo doorto deegaanada maamulka shaaqdala dirirka ah ee jubbaland ay si weyn uga horyimaadeen maleeshiyada murtadiinta ee lagu daabulayo gobolka jubbada hoose iyo gedo mahadsanid maahir dowladda silibiyadda kenya ayaa walaa xoogan ka muujisay in gaalka donald trump uu ciidankiisa kala baxo soomaaliya iyo inuu ka laabto heshiisyo horey uu dhex maray kenya iyo maraykanka marwaan maxamed ayaa si anba qaadaya warbixintan kadib markii donald trump mar kale dib loogu doortay madaxweynaha dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka afarta sano ee soo socota ayay dowlado badan oo dhaca qaaradda afrika waxay farta ku hayaan wadnaha cabsi ay ka qabaan inay waayaan taageerada ay ka helaan xukuumadda washington dowladda saliibiyadda ah ee kenya oo bayden ugu aqoonsaday inay tahay xaliif muhiim ah oo ka baxsan isbahaysiga nato ayaa hadda wajahaysa xaalad adag iyadoo xukuumadda nairobi ay ka cabsi qabto in laga jarto taageeradii ay ku heli jirtay waxa loogu yeero la dagaalanka argagixisada falanqeeyaasha ayaa sidoo kale sheegaya in donald trump laga yaabo inuu hoos u dhigo makaanada iyo hadda xukuumadda ruutu ka joogto aqalka cadda uuna laalo qorshayaal badan oo ay isla meel dhigeen washington iyo nairobi sida uu sheegayo mid ka mid ah barayaasha wax ka dhiga jaamacadaha kenya
waxaa laga yaabaa in trump uu soo saaro wareegtooyin madaxweyne oo isdabajoog ah oo baabi'in kara go'aanadii hore oo u soo saaray joe baiden tusaale ahaan u magacaabistii kenya oo u magacaabay inay tahay xulufo muhiim ah oo naato aan ka tirsanayn iyo inuu meesha ka saaro qorshaha dib u dhiska heyti isagoo arrimahaas ka cagajiidaya ayuu odhan doonaa kuwaas shaqadeeda ma ahan wax walbana waxaa iiga muhiimsan arrimaha gudaha ee maraykanka waxaase jira wadamo afrikaan ah oo ka faa'iidaysan kara maamulka trump sida dowladda uganda oo kale sababta ah kuma cadaadin doono arrimaha ku aadan xuquuqul insaanka kumana qasbi doono inuu cadaadiska ka yareeyo amba ka joojiyo dadka u ololeeya arrimaha qowmuluudka he might just countries like Uganda will benefit because Trump will not really put pressure on them the way the Biden markala yimaado soomaaliya waxay falanqeeyaasha aaminsan yihiin in donald trump uu qaadan doono go'aano la mid ah kuwii horey u qaatay intii uu aqalka cad maamulayay sannadii labada kun toddobiyo toban ilaa labada kun kow iyo labaatan ciidamada saliibiyiinta maraykanka ee duulaanka ashahadalodidhulmi ku jooga soomaaliya ayaa la saadaalinayaa inuu dalka ka saari doono islamarkaana uu hoos u dhigi doono kaalinta xukuumadda washington ka qaadanayso dagaalka ashahadaladirnimo ee ka socda waddanka Eh, sidaad xasuusato arrinta soomaaliya een, markii u dambeysay bilihii u dambeysay oo uu ogaaday inuu tegayo ciidamada soomaalida waatuu ka soo saaray dhowr boqoloo as, eh, saraakiila waatuu ka soo eh, askara waatuu ka soo saaray Een, haddana waxaad moodaa inaysan siyaasaddiisaas waxba iska bedelayn sababtoo ah eh, runtii afrika oo dhan micno badan isaga uma samayso inta badan waxaad moodaa iska daa soomaaliya keliya ee siyaasaddiisoo dhan inay ku ja- ku jahaysan tahay een, quwadaha waaweyn iyo tartankooda marka Ee, waxaan isleeyahay siyaasaddii soomaaliya meeshiisi buu kasii joogi doonaa Een, haddii uu ugu fiicnaado waa haddii uu daayo oo uu ciidamada hadda een, ee, sida ay tahay uu u daayo laakiin waxay u badan tahay inuu ka soo saari doono donald trump ayaa ah hogaamiye rumaysan in maslaxadda maraykanka laga hormariyo wax weliba iyadoo aan loo fiirinayn tan xulfada wuxuuna juhdigiisa badan uu isugu geynayaa loolanka ka socda bariga dhexe iyo dagaalka dhaqaale ee shiinaha mahadsanid marwan dowladda ridada turkiga ayaa qorsheynaysa in soomaaliya ay ka dhigato meel ay ku dijaabsato hubka kiimikada ah iyo gantaalada ridada fog walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo haya dowladda turkiga ayaa wada qorshe ay ugu dhasayso soomaaliya goob cusub oo turkiga ku tijaabin doono gantaaladiisa casriga ah ee masaafada dheer gaara sida ay qortay warbaahinta dalka turkiga dowladda turkigu waxa ay soomaaliya u aragtaa meel istaraatiiji ah oo ay ku tijaabsan karto hubkeeda gantaalada ah iyadoo qorsheynaysa inay ka dhisto saldhig ciidan oo weyn gudaha soomaaliya si loogu tijaabiyo gantaaladiisa cusub ee noocyada tayfun iyo sink kuwaasoo awood u leh inay gaaraan masaafooyin ka badan kun kilomitir sida ay sheegeen khubarada dhanka difaaca ee turkiga soomaaliya ayaa ah goob muhiim ah oo istaraatiiji ah maadaama ay leedahay marin u dhow badweynta hindiya oo u oggolaanaysa inuu ku tijaabiyo gantaaladiisa masaafada dheer khubaradan ayaa tilmaamay in gudaha turkiga aysan jirin goob ku habboon oo lagu sameeyo tijaabooyin ka baxsan toddoba boqoloo kilomitir taas oo soomaaliya ka dhigaysa mid lama huraan u ah qorshaha difaaca turkiga maadaama soomaaliya ay leedahay bad aad u dheer xiriirka turkiga iyo dowladda ridada oo horey ugu qotamay waxa ay ugu yeeraan dibudhiska iyo taageerada militari ayaa hadda u muuqda mid isbedelay maadaama turkiga uu soomaaliya u adeegsanayo sidii goob uu ku horumariyo tiknolojiyadiisa hubka iyadoo dowladda turkiga ay horey u sheegtay inay soomaaliya ka dhisi doonto talis ay ka maamusho iskudaygeeda ah inay hawada sare u dirto satellayte arrintan tijaabada hubkan cusub ee turkiga qorsheynayo inuu ku tijaabiyo badaha soomaaliya ayaa sida la sheegayo sare u qaadaysa cabsida ah in tijaabooyinkan hubka ay waxyeelo weyn u geysan karaan deegaanka iyadoo ay suurtagal tahay inay saameyso badda hawada iyo ilaha nololeed ee bulshadu ku tiirsan tahay mahadsanid cali yare wilaayadii islaamiga jubbada hoose ayaa dowlo dhaqan celin ah u qabatay dadka sida dhuumaalaysiga wilaayada kusoo geliya maanduuryaha iyo kuwa isticmaalaba bashiir muxidiin abwaa iman ayaa tafaasiisha warkani haya mid ka mid ah asbaabihii loo qaaday xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ee looga dhawaaqay wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya waxay ahayd in laga suuliyo waxyaabaha munkaraadka ah ee dhibaatada u keenaya badqabka aakhiro iyo midka adduun ee bulshada muslimka ah haddaba iyada oo laga duulayo tallaabadaasi waxay ciidanka al amru bilmacruuf wannahyu canilmunkar ee hay-adda xisbada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ay ku guulaysteen inay gacanta ku soo dhigaan dadyow badan oo ku howranaa ka ganacsiga iyo isticmaalka waxyaabaha maanka dooriya maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa dhabarka u dhitay mas-uuliyadda tarbiyeenta dadkaasi iyadoo loo furay xarumo lagu dhaqan celinayo si ay faraha ugala baxaan arrimahan ay ku howlanaayeen una badbaado aakhiradooda iyo adduunyadooda degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose dhowaan waxaa lagu qabtay munaasabad heerkeedu sareeyey laguna soo gebagabeynayey dowro dhaqan celin ahayd oo muddo bil iyo dheeraad u socotay dadka sida dhuumaalaysiga maandooriyaha u soo geliya wilaayada misena qaarkood isticmaala munaasabadda waxaa ka qaybgalay salaadiin iyo marti sharaf kala duwan ugu horeynna waxaa ka hadlay maamulaha dowrada oo ka warbixiyey duruustii lagu qaatay muddadii ay socotay ardada dowrada bil iyo wax dheer meeshaan oga takharujtay maadooyinka ay qaateen maadooyinka ay qaateen waxaa ka mid ah kow xasaasiyaadda diina ay qaateen waxay kaloo ay qaateen attaqwa waxay kaloo ay qaateen muxaadaraad oo musalsal ah oo laiskaga digayo muqaadaraadka ciqaabta uu leeyahay waxaa weeyaan dhibaatada qofka biniaadamka ay kasoo gaari karto waxay kaloo qaateen walaalaha meesha ku jiray oo dowlada muddada bil wax dheer meesha ku qaadanayay qur-aankoo la iska saxayo laga bilaabayo birabbi nnaas ilaa suuratu duxaa waa ay makaan u tahay qofka muslimka ah salaada tukanayo in laga saxo weeyaan wuxuu salaada ku tukan lahaa in laga saxo in la baro tawxiidkiisa in la baro in la baro qaabka salaada u tukan lahaa maadooyinkaas ayay qaateen si fiican ay u qaateen waxaana loo qaadanayay lafdan wa macnan oo kor laga xifdiyey intaasi kadib qaar ka mid ah raggii loo qabtay dowladan dhaqan celinta ayaa soo bandhigay qayb ka mid ah waxyaabihii ay barteen لماذا خلقنا الله خلقنا الله لعبادته وحده ولا نشرك به شيئا ما هي العبادة العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة كم مراتب الدين مراتب الدين ثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان ما هو الإسلام؟
الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله لماذا خلقنا الله ألا محونا أوريه khalaqna allaha alla wuxuu noo abuuray licibaadati cibaadadiisa waxdu inaan u keli yeelno walaa nushrik alla uu sharig yeelin bihi shay-an shay maa huwa aliimaan aliimaanu iimaanka huwa alictiqaad in la ictiqaadayo bilqalbi qalbiga waalnutqu bilisaani carabka in lagu dhawaaqo waalcamal biljawaarix in xibnaha lagu camal falo yasiidu iimaanka wuu ziyaadaya bidhaacati dhaacada ilaah ayuu ku ziyaadaya wayunqisu iimaanka wuu nusqaamaya bimacsiyati macsiyad ayuu ku nusqaamaya ugu dambeenna waxaa madasha ka hadlay suldaan macalin maxamed cabdi duuba afhayeenka odayaasha dhaqanka jubbada hoose iyo suldaan maslax ikhwaana marka waxaan isu dardaarmaynaa nafteeda iyo naftiinaba alla ka cabsi aan isu dardaarmaynaa awalan qofka allah subxaana wa tacaala waa inuu ka baqaa hadduu qofka ilaahay ka baqo ilaahay subxana wa tacaala isagana waa xifdinayaa wuxuu kaa xifdinayaa waxyaalaha xumaanta ah wuxuuna alla subxana kugu hanuuninaya waddada xaqa iyo waddada toosan buu alla kugu hanuuninaya mar bahda ilahay subxana si dhaba uga baqdo oo ilaahay subxaana wa tacaala aan caawudno marka waxaan isu dardaarmaynaa cabsida alla subxaana wa tacaala anoo ka bilaaba nafteeda iyo naftiinaba annaga ka naqiib ahaan insha allah arrintaas waxaan idinka leenahay ilahi subxaana wa tacaala halaga cabsado kitaabkiisa aan ku dhaqanno maxaa yeelay nin walbo maanta meeshaan fadhiyo waalidkiisa uu kusoo dadaalay kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala waa la bare haba u yaraatay wax baa nin walbo ka fahamsan yahay wuxuu ku maanaa ilahi subxaana wa tacaala ilaahay fahamsiiyane inuu ku dhaqmo berrina waa la isweydinaa kitaabka marka insha allah nin walba kolley ha diyaargaroobo maxaan ku yidhahdaa akhiradeena aan u diyaargarowno ilahayna aan kaga cabsanno marka laga soo tago dowladan dhaqan celinta ee loo qabtay dhallinyaradaasi horay degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose waxaa fagaarayaal ku yaala lagu gubay in badan oo ka mid ah mamnuucaadka xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad taasoo si weyn uga dhaqan gashay dhammaan degmooyinka jubbada hoose waad mahadsantahay walaalka bashiir ku dhowaad toddobaatan askari oo sitay hub kala duwan daacad u ahaa murtad axmed madoobe ayaa ku biiray maleeshiyaadka kooxda aridada geysay magaalada raaskambooniya ee jubbada hoose casaam carafaad ayaa si amaqaadaya warbixintan maleeshiyaadkan oo gaaraya ku dhowaad toddobaatan askari oo sitay hub kala duwan kuwaasoo daacad u ah axmed madoobe ayaa saacadihii lasoo dhaafay ku biiray maleeshiyaadka kooxda aridada ay geysay magaalada raaskabooni ee jubbada hoose ciidankan magaalada kismaayo looga soo qaaday doomo si ay ula dagaalamaan maleeshiyaadka guurguurte uu keenay magaalada raaskabooni ayaa waxaa halkaasi kusoo dhoweeyey saraakiisha horkacisa maleeshiyaadka kooxda radada ee maalmo ka hor diyaarad helokobtar ah lagu geeyey magaaladaas arrintan ayaa imaanaysa xilli magaalada raaskabooni ay isku hor fadhiyaan maleeshiyaadka labada dhinac iyadoona la filan kara in dagaal halkaasi uu ku dhex maro maleeshiyaadka radada axmed madoobe iyo kuwa xasan guurguurte waad mahadsantahay cazaab ugu dambayntii munaasabad lagu soo gunaanadayay olole dacwi ah oo ka socday baadiyaha saddex degmo oo shabeellada hoose ka tirsan ayaa ka dhacday degmada konturuari ee wilaayadaasi cabdiqani maxamed ayaa warbixintan ka diyaariyey umuurtaas waxay ahayd munaasabad lagu soo gunaanadayey dacwatu aryaaf muddo laba bilood ah ka socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada shabeellada hoose gaar ahaan baadiyaha degmooyinka kuntiwaarey baraawe iyo qoryooley ee shabeellada hoose munaasabadii gabagabada xamrada oo ka dhacday degmada kuntiwaarey ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada salaadiin iyo waxgaradka beelaha ay deegaanadooda ka socotay dacwada waxaana laga jeediyey kalimaad kala duwan waaliga wilaayada shabeellada hoose sheekh cabdisamad abu cabdiraxmaan oo xafladda kelimad ka jeediyey ayaa faahfaahin ka bixiyey goobaha la gaarsiiyey xamladaasi isagoona odayaasha ku booriyey inay kasoo dhalaalaan kaalintooda ku aadan horumarinta dacwada iyo difaaca diinta islaamka dacwadaani maaha tii ugu horreysay tan marar badanaa xamalaad dacwi ah lasoo qabtay marba meeshii xoogaa baahi ay ka jirto ee isleeyahay ayaa xoogaa lagu wajahay raggaani ducaadda ah jazaahum allahu khayran waa rag qaarkood furumaha laga keenay iyo cadow hortaagnaa iyo raggii ducaadda ee wilaayada qayb ka mid ah ilaahay subhana watacaala ha barakeeyo marka dacwadaani si guud ama xamladaani waxay ahayd magaceeda waa dacwatu alqabaa'il qabaa'ilka iyo ku wajahaneed shacaarkeedana horaa looga dhawaajiyey lian yahdiya allahu bika rajulan waaxidan khayru laka min an yakuuna xumru nicam ilaahay subxana watacaala inuu sababtaada qof keliya uu ku soo hanuuniyo ayaa adduunyada kaaga khayr badan marka niyaddeenna iyo qalbigeenna ha noogu jirto insha allahu tacaala amaakinta ay ka howlgelaysay haddaan ku noqdo xamladaasi waa saddexdan degmo qeybo ka mid ah baraawe kuntuwaarey iyo qoryooley inta badan lama wada gaarin laakiin intii baahidii iyo muddadii iyo amaakintii la isku xadiday dagaal badan ayaa ku jirnaa dagaal akhlaaqi ah ayaanu lagu soo sudaynaa marar qaarkood oo ummadda lagu fasahadinayo oo waxaa la rabaa in lagu horisiiyo la rabo marka arrintaas insha alla tacala odayaasha waxaa la rabaa gacan iyo af iyo adin inay ku zuuliyaan wixii dhiman ay dhammaystiraan waa mas-uuliyadda idin weydiin doono jazakum allahu khayran ilahi ha idin fahansiiyo akhyaare marka jazakum allahu khayran beesha si guud iyo beelaha kale waa ugu mahadnaqeenaa insha allahu tacaala wixii tabarteena in la egtaana insha allahu tacala waan sii wadeynaa waxaan ka rajaynaynaa insha allah beelaha kale inay u istaagaan dacwada insha allah qabaa'ilka kalena waa un gaarsiin doonaa insha allah fursaddeeda iyo insha allah tacala waktigooda idinkaana ku talagala ogaada annaga insha allahu tacala waxaan ku jirnaa dagaal dagaalka nin kasta waxa weyaan faqriga uu ku aadan yahay ha ka soo dhalaalo odayaasha waxaa la rabaa ummadda inay u ilaaliyaan diintooda qiyaamana waa la idin weydiin doonaa hataa ka gaabisaan suldaanka guud ee beesha jiido oo kulanka kelimad ka jeediya ayaa dhankiisa si weyn u bogaadiyey waxqabadka wilaayadaha iyo sida ay u najaxday xamladaasi anigu maanta waxaa u fadhinaa barnaamij oo laba bilood ka dhex socday guud ahaan gobolka gaar ahaan saddexda degmo hadda la sheegay degmada baraawe iyo degmada kurtuwaari iyo degmada qoryooli oo loogu talagalay dacwatu aryaaf labadaas bilood waxaa la dhex joogay beesha reer jiido reer jiido keliya ma degana deegaanka ummad badan oo muslimiin ah walaalo ah ayaa la nool intaasoo dhammaan dacwadan si toos ayaa u gaartay waana wada gaaraysay waa dad meel wada degan oo walaal oo ehel ah magacay jiidaha wadato laakiinse ummad badan oo muslimiin ah walaalaheena nala degan ayaa dacwadan si toos ay u gaartay ducaadii reerkii ay tageenna waxay kala kulmeen qabuul iyo ajiib aadaa loo soo ajiibay waa la soo dhaweeyey wax badan ayaa lala qabtay waajibna saaran ay ahayd walaalaheena ducaada ah oo intaasoo bilood nala joogeen oo dadaalka iyo juhdi nagu bixiyeen waxaan leenahay insha allahu tacaala idinkoo faraxsan oo qanacsan
wilaayada shabeellada hoose oo ka mid ah gobolada ugu baaxadda weyn koonfurta soomaaliya waxaa intiisa badan lagu maamulo shareecada islaamka mas-uuliyiinta wilaayada ayaana xoogga saaraa gaarsiinta risaalada baadiyaha fogfog ee ay ku nool yihiin dadka xoolo dhaqatada ah
walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madla insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu